أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu bismillaahi araxmaani araxiim dhegaystayaal waa habeen isniin ah taariikhduna ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka bisha jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijri kusoo dhowaada qodobada ugu doorka roon warka fiidnimo faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey inay xireen eleboorada gobolka gedo xilli uu sii xoogaysanayo khilaafka maamulkaas kala dhexeeyo kooxda riddada soomaaliya in ka badan soddon ruux oo tahriibiyaal ah ayaa ku dhintay jasiiradda madagaskar kadib markii ay la degtay duun ay la socdeen kataa'ib al ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qaybta sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriga
جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن dhegaystayaal intaasi waxay ahaayeen qodobadii ugu doorka roonaa warka fiidnimo iminkana isagii oo faahfaahsan faahfaahiino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha cadowga allah lagu gaarsiiyey weeraro ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya yaasir moxamed ayaa faahfaahinta warkaasi inoo haya ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada shabeellada hoose waxay maanta kamin u dhigeen maleeshiyaad murtadiin ah oo ka baxay degmada janaale kuna sii jeeday deegaanka buufow oo ka mid ah deegaanada hoostaga janaale waxaana jira khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey dagaalkaasi dhanka kale wilaayada bay ciidamada mujaahidiintu waxay maanta dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta idow dhigaal ee magaalada baydhabo waxaana dhawaqa rasaasa dagaalka si aadaha looga maqlayay xaafadaha magaalada baydhabo dhanka wilaayada gadow ciidamada mujaahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada murtadiinta xero koowaad ee degmada luuq oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayada gadow waxaana halkaas ka dhacay dagaal laysku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan dhanka wilaayada bay waxay ciidamada mujaahidiintu howlgal saacadihii lasoo dhaafay ka fuliyeen afaafka hore ee degmada waajid ku dileen murtad lagu magacaabi jiray isaaq sangar kaasi oo caan ku ahaa dhibaataynta dadka shacabka ah ee ku dhaqan degmadaasi dhanka gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda ah ee kenya ciidamada mujaahidiintu waxay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta kenya ee deegaanka alonge ee hoostaga degmada lafey ee gobolka mandheera waxaana dhawaqa rasaasta dagaalka si aadaha looga maqlayey deegaana ka fog goobta uu dagaalku ka dhacay waxaana dagaalkaas allah fadligii lagu dilay saddex askari oo kufaarta kenya ah maalin ka hor ayay ahayd markii ciidamada mujaahidiintu kamiin u dhigeen kolonyo askarta saliibiyiinta kenya oo ku socdaalayay duulaadka deegaanka wargaduud ee hoostaga degmada ceelqaalow ee gobolka mandheera weerarkaasi dhabagalka ah ayaa lagu dilay siddeed askari oo kufaarta kenya ah waxaana lagu dhaawacay toban askari oo isla kufaarta kenyaatiga ah waxayna mujaahidiintu kamiinkaasi ku gubeen gaari kooyal ah oo qori dhishiikaha saaran yahay howlgalladan ka kala dhacay koonfurta dalka soomaaliya iyo gobolka mandheera ee ku hoos jira gumeysiga saliibiyadda ah ee kenya ayaa ku dabafelaya weerarada geesiyada tawxiidku ay ku naafeenayaan cadowga allah ee kusoo duulay ku dhaqanka shareecada islaamka mahadsanid yaasir maamul goboleedka gaalaraaca ah ee jubbaland ayaa shaaciyey inay xidheen eleboorada gobolka gedo xilli uu sii xoogaystay khilaafka maamulkaas kala dhexeeya kooxda riddada soomaaliya nuur cali warsame abuusheyba ayaa warbixintaasi inoo eegaya xiisado colaadeed oo u dhexeeya maleeshiyaadka murtadiinta ayaa laga soo sheegayaa xaafado dhowr ah oo ka tirsan magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maleeshiyaad dacad u ah xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha kooxda riddada ayaa isku urursaday halka loo yaqaano kaboore ee magaalada kismaayo halkaasoo ay difaacyo ay ka qoteen goobjoogyaal ayaa soo tabiyey in kumnaan maleeshiyaad ah oo daacad u ah murtad axmed madoobe ay isku gadaameen xarumaha muhiimka u ah maamulka iyadoona amar lagu siiyey inay la dagaalamaan maleeshiyaadka kooxda riddada ee xaafadaha kismaayo isku abaabulayo maxamed ogle oo ah wasiirka arrimaha gudaha maamulka ridada axmed madoobe ayaa ku dhawaaqay inay xireen dhammaan garoomada diyaaradaha gobolka gedo islamarkaana ay mas-uuliyiinta kooxda ridada ka mamnuuceen inay tagaan jubbada hoose iyo gedo ogle ayaa amar ku siiyey ciidamada maamulkiisa inay tallaab adag ka qaadaan cid walba oo isku dayda inay carqaladayso waxa uu ugu yeeray doorashada jubbaland
garbaharey kama degi kartaan gadan meel ka midood ka degi kartaan lama arko waxba amisom ha wicina garoonnada annagaa amarnay mana inka yeelin waxba waqtigaas qalbina reer kismaayo waxa maanta kismaayo laga sameeyey waxaa la soo wadaa ka daran ciidamada amniga amar cad bay haystaa magaaladan amni xumo kama dhici karto madaxweyne xasan weligiiba wuxuu yidhi soomaaliyo heshiisa oo dunida heshiis laah war madaxweyne soomaali heshiis xagee taallaa galmudugay xabad ka socotaa hirshabelle xabad ka socotaa baydhabaad xabad ka riday jubbalantii soomaaliya ugu nabadda badnayd yaad hadda rabtaa inaad xabad ka riddo wasiirka arrimaha gudaha maamulka jubbaland ayaa xasan gurguurta ku eedeeyey inuu dagaal siyaasadeed iyo mid beeleed ka hurinayo geyga soomaaliya isagoona tusaale u soo qaatay colaadaha ka jira gobollada dhexe maamulka ashaacira dirarka jubbaland wuxuu qiray inuu lahaa amarkii lagu celiyey diyaarad ay la socdeen mas-uuliyiin ka tirsan kooxda ridada taasoo shalay laga celiyey gegidda diyaaradaha degmada garbahaarey ee gobolka gedo ciidamada xabashida ee ku sugan degmooyinka doolow luuq baardheere iyo garbahaarey ayaa ku wargeliyey diyaaradaha gobolka ka shaqeeya inaysan soo qaadi karin xubin ka tirsan kooxda ridada arrinkaa oo bannaanka soo dhigaya in xasan gurguurta iyo xamse cabdi barre aysan ka talin meel ka baxsan magaalada muqdisho khilaafka siyaasadeed ee kismaayo ka jira ayaa meeshii ugu sarraysa gaaray waxaana laga cabsi qabaa inay dhacaan dagaallo hor leh iyadoo axmed madoobe uu qorshaynayo inuu beri mar kale iscaleemo saaro mahadsanid abusheyba in ka badan soddon ruux oo tahriibayaal ah ayaa ku dhintay jasiiradda madagaskar kadib markii ay la degtay doon ay la socdeen cali aadan cabdulaahi caliyare ayaa warbixintaasi inoosi ambaqaadaya wararka ka imaanaya xeebaha badweynta hindiya ayaa ku waramaya in doon ay saarnaayeen tahriibayaal u badan soomaali ay ku quustay jasiiradda madagaskar halka mid kalena la la-yahay meel ay jaanya cirib dhigtay elwareedyo ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in dad gaaraya soddon iyo shan ruux ay geeriyoodeen kuwaas oo badankood u dhintay gaajo iyo haraad doomahan oo ka shiracday xeebta mombaaso ayaa wararku tibaaxayaan in midiba ay saarnaayeen ugu yaraan soddon iyo shan qof muddo ka badan shan iyo toban maalmood ayay doonyahani ku jireen badda kadib markii laga furtay motooradii saarnaa sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadkii soo badbaaday waa qeyb ka mid ah dhibaatada ay wajahayaan dhallinyarada soomaaliyeed kuwaasoo boqolaal ka mid ah sanad kasta ay ku dhammaadaan badaha caalamiga ah iyagoo raadinaya nolosha dhalanteedka ah ee loogu sheekeeyey inay taallo yurub iyo ameerika mahadsanid caliyare ugu dambeyntii ka tahay bal ikhbaariye ayaa baahisay filim cusub oo ah qeybta sagaalaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha ee sanadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijriga abuu xasaan ayaa warbixintan inooga diyaariyey جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا دنيانا fiidiyo wan oo ah mid kooban waxaa la daawan karaa saddex daqiiqo lix iyo labaatan sekin waxaana uu ku saabsan yahay mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool ee laga qeybiya degmada saakow ee wilaayada islaamiga ee jubbada dhexe kataa'ib al ikhbaariya ayaa markan baahisay qaybta sagaalaad ee mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool iyadoona soo bandhigtay qaar ka mid a dadkii loo abuurayay mashruuca dhaqaalaha kuwaasoo qaar ka mida la siinayo soddon iyo shan neef oo ari ah halka qaarka kalena la siinayo shan neef oo geel ah waa qaybtii dhaqaale abuurka ee xarakada shabaabulmujaahidiin ay u sameynaysay qaar badan oo ka mid a dadka muslimiinta ee ku nool wilaayaadka islaamiga waxaa filimkan ka soo muuqanaya qaar ka mid a dadka nasiibka u yeeshay in dhaqaalaha loo abuuro waxayna mahadalle kadib u mahadceliyeen xarakada shabaabulmujaahidiin iyagoona tilmaamay in xoolahan ay dhaqaalaysanayaan sakada soo socotana hadduu alla idmo ay qayb ka noqonayaan dadka muslimiinta ee laga qaadaya sakada cabdulaahi cusmaan oo jooga hadda dalaalka saakow soddon iyo shan neef ari ah faraxsanaya maanta alxamdulilah mar faqri aada maanta taajir baa noqday ilaah mid kor ha ka dhige gaal alla ha burburayo magacayga waa macna cali xasan xuseen deegaankayga waa aadam hiray oo tuulo qobow hoos imaad degmada saakow waxaa la siiyey sod- soddon iyo shan neef ari ah Waa ilaahay aad u mahadsan kadib mujaahidiinta ayaa ku mahadsan marka waxaan leeyahay islaamka allah cizay gaalada allah jibiyo marka anigana waxaan rajaynayaa inaan zake aan bixiyo oo arigan aan aad aan anaha aniga aan sha- dadaalo arigaan aan dhaqaaleeyo zake in layga qaado ayaan aad u rajaynaya ariga aan dhaqaaleeyo cabdiraxmaan musdaf waxaa lii siiyey soddon iyo shan neef oo ari ah hadda iyo ko nabad iyo guul ah si islaamnimada alla ha qaweeye muruw dhaahir aadan deegaanka aan joogo waa degmada saakow shan neef oo geel ah farxaddaydu waa fiican tahay walaayada ayaana ku mahadsan
xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa dad badan oo muslimiina u abuurtay dhaqaalo waxaana dadkaasi la siinaya soddon iyo shan neef oo ari ah shan neef oo geel ah iyo toban neef oo lo ah waxaana dadkaasi lagu dhiirageliyey in xoolaha ay dhaqdaan ayna noqdaan dadka muslimiinta ah ee qaybta ka noqonayo dadka sakada bixiya ee siiya dadka masaakiinta iyo fuqarada ee ay ku waajibtay in sakada la siiyo
جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير جئنا لنشر الخير فانصرنا يا مولانا لا نبتغي الدنيا فقد هجرنا guud ahaan dhegaystayaal warkii caawa aad kala socoteen idaacadda islaamiga ah ee andalus waa inaga intaa tan iyo kulanti dambe assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu